ilmaha waxay u dhinteen waa iga qandhadeen tafaala darre iyo takhtarlaan waxaan ku geysta iyo iskiiga dhammaadeen iyo baahi nafteeda waa qoys danyar ah oo ay soo barakicisay abaarta ka jirta ismaamulka mandheera waxa ay hadda ku nool yihiin duleedka xaafadda kamoor ee magaalada mandheera aabe maxamuud xasan xaaskiisa iyo saddex carruur ah oo ay dhaleen waxaa hooy u ah geed quraca hoostiisa mar aan maanta booqday waxa uu iga warbixiyey nolosha ay ku sugan yihiin mid xasan baa la yidhahaa bakoolow baan degnaa ee ari yaroo tiryaan lahaa meeshay iga dhammaadeen laba carruurna meeshay iga dhinteen ee markii kabacdi oo arigaas iga dhammaaday oo xoolihii sii dhammaanaya maalin kasta ayaan meeshii muddo darad ka soo tagay asoon rajo lahayn oo evre waa iga dhammaadeen markii aan ilmihii sii aan yaal aqaan weeyaan magaalada iyo islimiinta la soo aaday meeshaan baa imaaday meeshaan markaan imaaday gabdhaha ee, sida mumu gurub baa iisoo gurmaday saddex beri oo macnaha oo muddo ay wax isiinayeen oo maanta ay ku jirto handalo muslimiinta kale waxay ii heli kareen ay igu soo tuureen marka nin saas u tabaarisanay laba carruurna waa iga dhimatay meesha cari fara badan oo iga dhammaaday waxaan siiyaan garan waa ilmihii waa isla soo carray hal dambeer ayakaan isla soo carray wax aan haystana ma laha aabbahan ayaa tilmaamay in laba cunug ay uga dhimatay gaajo iyo daryeel caafimaad la-aan Ilmaha waxay u dhinteen waa iga qandhadeen tafaala darre iyo takhtarlaan waxaan ku geysta iyo iskiiga dhammaadeen iyo baahi nafteeda la'aaligeed qoyskan tabaalaysan abaarta gaajada haraadka iyo hooy la-aanta waxaa u dheer daryeel caafimaad la-aan hooyada qoyskan iyo cunug toddoba bilood ku dhashay ayaa ku xanuunsanaya bannaankan koolow macnihii ay kasoo guurnay ee caruur laba canug ee daruuf iga dhinteen xoolihii ayna dhaafeen oo meeshaan maxay iskaga daruufaysan oo alla kuma qaadaa tahay ee, istaalka madheera aan galay aniga dhiig lagu shubay een, canugaygana toddoba bilood uu ku dhashay dhiig isagana lagu shubay een, insha allahu kariim daruuftaas baan haysata een, waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meeshaan imaaday inay maxay ahayd ay noo gargaaraan ugu dambayn mid ka mid ah haweenka ku nool mandheera oo ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee arka qoyskan ayaa ka warbixisay xaaladooda waxa ayna fariin u dirtay dowladda iyo dadka uu eebe wax siiyey anoo ahaa afyeenka sida women group waxaan ka warbixinayaa odaygaan halkan joogo oo masaakiinka ah oo meel bukoolow la dhahaa kusoo barakacay xoolihii ay ka dhammaadeen ciyaal laba ciyaalna ay ka dhinteen ee hadda saddex ciyaali halkan wuxuu la imaaday hooyadood hooyadood waa maamo xanuunsan dhakhtarkaa la geeyo la dhigay dhiig baa lagu shubay Aniga marka anoo xaafadda joognaana la soo wacay toddoba sac goor bay aheedana la yidhi nin baa halkan joogo oo soo barakaco oo masaakiin ah sidii waan ugu imaano annagoo badan national governmentka waxaan ka codsanaynaa inay ninkaas noogu inay ninkaas noogu soo gargaaraan oo maaragtaa wixii tabar ayaga heli karaanna siiyaan sidoo kale county government sidoo kale een, maxamed aadan khaliif waa go- governaga waxaan ku inaan ninkaa nala soo caawiyo m p eh, maxay aheeto xuseen weytaan ummadda ilaahay oo dhan culummada magaalada madheera joogto ganacsi dadka ganacsiyaha ku jira oo madheera jooga ninkan ha loo soo gurmaday ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi aljazaau lixsaanu ila lixsaanu in qofkii haddaa la isu raxa naxariisto ilaahay naxariis buu noo keenaya ninkaan nin muslim ah waay waa nin rafaadsan waa nin baahan waa nin oo wax tabar aan lahayn ninkan ha loo soo gargaaro muslimiinta ilaahay dhan dal iyo dibad meelay joogaan qofkii aniga ay arkaayo ninkan ha loo soo kaalmayo waa qof islaam ah waa qof maaragtaaye oo rafaadsan waa qof soo barakacay hooy ma haysto meeluu maanta aada ma haysto wuxuu ku dega ma haysto ali bililaqa meel dhuhu jooga ha loo soo gargaaro insha allahu tacaala saasaan inka baryaynaa marka muslimiintoo dhan wixii dowladda ku jira county government wax walba kulli lambarka waxaa waaye lambarkaana ay nagala soo xiriiri kartaan zero seven two three seven seven fifty fifty four ali waxaa la dhahaa faadumo cabdulaahi si kastaba ha ahaatee qoyskan ku tabaalaysan duleedka xaafadda kamoor ee magaalada mandheera waxa ay kaalmo ka sugayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah oo aan aniga iyo adiga ka mid nahay
haa meelan taagna meelan fariista ma lahan waxaan haysta ma lahan ee, halkaas kareeta iyo dameerka igu soo haray afarta cunug ee, saddexda cunug iyo hooyadood iyo ani waaye wax aan haysta male boosna ma haysta meelaan hadda degana ma aqaana gees silkiis baan hadda iska joogaa marka ilaahay eh, ninka ummadda muslimka waxaan ka codsanayaa in lii gargaaro wax lii heli kara culimudiinka inta ka dhexaysa dowladda waxa- kenya wax inta ay gargaaraan ayakan ka raba
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera